qabto magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka inkastoo weli hakadu ku jirto doorashada golaha shacabka aan loogeyn sababaha xilligan hakadka u sheegay kuwaasoo warbixinaha kala duwan ee ku aadan ay sheegayaan in doorashada golaha shacabkeeda hakadkeeda lagu sheegay inay tahay qaabka loo wajahayay quraasta qaarkood oo la sheegay in lagu sameeyo boob sida ay qabaan qaar ka mid a siyaasiyiintii waxgaradka iyo weliba mas-uuliyiinta kasoo kala jeeda dowlad goboleedyada dalka waxaa jirta in xilligan la doonayo qaabkii lagu dardargelin lahaa doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya xogo ku aadan waxaa joojiyey xilligan doorashada golaha shacabka iyo hakadka ku yimid iyo cidda shakhsiyaadka ka dambeeya oo idaacadda simba xoogo kala duwan ee u raadisa ayaa sheegaya in xilligan doorashada hakadkeeda loo soobeynayo madax qaar oo ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya kuraastii dhowaan la sheegay in lagu boobay hakadka lagu sameeyey dowlad goboleedyada qaarkood ayaa la sheegay in gebi ahaanba ay didayn inay sii wadaan doorashada golaha shacabka ee baarlamanka federaalka oo ay ka mid tahay maamul koonfur galbeed oo lagu celiyey laba kursi oo ay dhowaan ku doorteen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay maamulada qaarkood sida galmudug iyo weliba somalilan oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa la filan karay isbuucyadan ay sii wadaan doorashada golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya iyagoo ku qaban lahaa muqdisho iyo waa muqdisho iyo weliba magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug xogow waxa ay tilmaamayaan in madaxda sare ee dalka xilligan ay isku howleen qaalkii loo dardargelin laha ama loo dhammayn lahaa doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya iyadoo dowladda ra-iisul wasaare roobla oo xilligan ra-isul wasaaraha ka yahay awoodda buuxda isugu geynaysa qaabkii doorashada golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya xilligan loogu qaban lahaa gudaha dalka loona sii ambaqaadi lahaa doorashada golaha shacabka ayaa hakad ku timid kadib markii guddiga doorashooyinka heer federaal dhowaan warqad ay soo saareen ay ku sheegeen in laba kursi oo dhowaan kasoo baxday doorashadooda magaalada baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ay tahay mid loo marin habraacii loo doonayo in loo maro doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya kaasi oo ka mid yahay kursigii dhowaan loo diiday gudoomiyihii hore ee baarlamanka soomaaliya waa jawaare mudane jawaare waa kursigiisa ayaa kamid ah kuraastii dhowaan la diiday ee la doonayay in xilligan afduub loogu geysto doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya waxaanan muuqan xilligan saasaan ay doorasho ku dhici karto iyadoo xogo ay helen ay sheegayaan in guddiya doorashooyinka heer federaal ay ku heshiiyeen in gebi ahaanba lasoo dhammaystiro doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya maamul goboleedyada qaarkoodna ay si rasmi ah u bilaabaan doorashada si loo aado hanaanka doorashada golaha shacabka ee baarlamanka loona dhammeeyo doorashada golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya xilligan sida goosgooska ee maalmihii u dambeeyay kaga soconaysa gudaha dalka ma muuqato doorasho golaha shacabka ee xilligan dalka ka soconaysa waxaana loo sababeynayaa khilaafyo soo kala dhexgalay guddiyada doorashooyinka dalka ku aadan habka loo marayo hanaanka doorasho ee golaha shacabka midooda murashaxiinta mucaaradka ayaa la sheegay inay yihiin caqabada koowaad ee hortaagan doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya dhinaca kale laamaha ammaanka dowladda ayaa la sheegay in xilligan looga baahan yahay inay sugaan amniga deegaanada maamulka jubbaland siba gobolka gado si loo aado doorashada golaha shacabka xilli maamulka gobolka gado ay sheegeen in al-shabaab aysan carqaladeyn karin doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ka dhacaysa magaalada garbaharey iyadoo magaalada garbaharey iyo xarunta gobolka gado ay kamid tahay goobaha loo asteeyo doorashada golaha shacabka ee deegaanada jubbaland siba magaaladaasi waxaana la sheegay in xilligan maalmihii ugu dambeeya lagu soo qaadayo weeraro ku aadan qaabkii loo qarqalingelin lahaa doorashada golaha shacabka iyo qaarkii loo aan tegi lahayn musharaxiinta xilligan u taagan doorashada golaha shacabka lagu soo dooranayo magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gado la taliyaha dhanka siyaasadda gudoomiyaha gobolka gado oo si toos oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa ugu horeyn sheegay in garbahaare iyo gobolka gado guud ahaan loo diyaargaroobay doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya lix iyo tobanka kursi ee taalana si naddoon ee kaga dhici doonto magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado isagoona carabka ku dhuftay in xilligan wax aysan ama wax dhibaato aysan oolin gudaha degmada garbahaare wuxuu been abuur ku tilmaamay in garbahaare ay wajahaysa amni darro ku aadan inaysan lagu dooran karin lix iyo tobanka kursi ee dhowaan doorashadooda ka dhacaysa guud ahaan dalka siiba degmada garbahaare ee xarunta gobolka gedo waan isku duubanahay shacabka annaga maamulka iyo dad alle in alle intay dowlad rabto waxay diyaar u yihiin inay doorashada qabsoonto doorashii baa la diyaariyey guryihii baa laga baxay barkood oo waa guri alla gurigii guryahoodii bay xataa hibeeyeen waa dad saaad u og tahaybo gedo markii la yidhaahdo dad aada reer dowladeed ah weeye marka shacab maamul iyo dhammaanba xibnaha ururada bulshada intay ka kooban yihiin oo dhan way isla taagan yihiin doorasho inay qabsoonto garbahaari bayna diyaar u yihiin walaal garbaari iyo iyo kismaayo raggii garbaari qabtay baan anigaa kula hadlaya ku jiray garbaari maalintaasay sugnaatay ammaankeeda madaxtooyada soomaaliya bes ah ee laga joog dowladda ay ka joogto meeshan ay ugandha iswaardiinayaan ayaa ayaa garbaari la qabtay ilaa waktigaas ammaankeeda waa sugnaa marka wax ammaan darro la yidhaahdo oo ka dhaco ma jiraan haba yaraatee maalmo dhaweed waxyaabaha ugu talagalid ah oo talagal oo ilaa shan- afar shan sideed kilomitr wax la- kiilo goobihii laga soo tuuray xataa meeshasaan loogu tagnay waxna waan cayilinay waxna waan ka qabanay walaal waa aad baad umahadsan tahay shabaab annagu nooma soo dhaafo labaatan kilomitr iyo soddon kilomitr afartan kilomitr ciidamadan la saqaafo marka shabaab xaaladuba ku tuuraa marmarka barkood wax ku tuuraay waa ka digtoonahay ma ahane annaga awalba digtoonay haddana markaan doorashada soo dhowinay oo gu- diyaarinay baan haddana sii labalraadnayba oo waxaa weeye ciidamo isku filana waan haysanaa Waxa- eh, waxaa weeye ma ma eh, gabaari meel la dhihi karo shabaab amuu imaadaa ma aha walal ma aha meel soomaaliya degan oo soomaalibaa codkeeda kasoo baxayaa laleeyahay ma aha
dhinaca kale la taliyaha dhanka siyaasadda gudoomiyaha gobolka gadow sii hadleeyay ayaa sheegay in magaalada garbahaare ee xilligan si weyn looga diyaargaroobay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maamulka gobolkan ay iska xisaareen qaabkii doorashada ay uga dhici lahayd magaalada garbahaare oo la sheegay inuu yahay ama uu sheegay in ay tahay garbahaare goobta ugu amniga badan magaalooyinka xilligan ay ka dhacayaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya carqaladeynta doorashada golaha shacabka ee al-shabaab ayuu ka yiri al-shabaab inaysan carqaladeyn karin doorashada golaha shacabka ee ka dhaceysa magaalada garbaheere ee xarunta gobolka gadow ugu dambeyn gud- waa la taliyaha dhanka siyaasadda madaxweynaha waa ma- ma- waa hogaanka sare ee gobolka gadow ayaa dhaleeceyn xoogan usoo jeediyay midooda murashaxiinta mucaaraka iso- isagoona sheegay inay yihiin caqabada koowaad ee xilligan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya hortaagan inay yihiin midooda murashaxiinta xilligan u hanqaltaagaya kursiga madaxweyne farmaajo uu ku fadhiyo madaxtinimada dalka waxaa laga cararaya waa maamul goboleed weeye maamul goboleedna wax daran oo ilaahayna baday oo wax jinniya anaan hadda xaniina laiga sareeyay rugtana kuu sheegayahay maamul goboleedna waxaana baday dulli baana baday maxaana baday gabraana baday dal baaba'ay baan ahayn maantaan soo noolaanay marka oo nafta nagu soo nagu soo noqotay adigo idaacad madax banaan baa tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa maamul goboleed wax ilaahay shaydaanna ilaahay xataa naa badina shaydaan baana baday waayo waxaa waaye waxaa lagu geliyey muqdisho muqdisho ha naga ahaato ee, shabaab waxaa lagu ciribtari karaa muqdisho markii muqdisho dhibkeeda batay ceel cedfiis ha la tago meel ha la geeyo maamul goboleedka waa in xaggana eh, eh, imaadaa hirshabeelle ceel ceel- ceel cedfiis imaadaa intana waa inay eh, koonfur galbeed meel hebla tagtaa saasuu shabaabka ku tirtirmayaa sii loolaha shabaabkiina ma tirtirmin khiyaano ay tigreega sameeyeen bay ahayd oo jasiiro jooga annaga maba isnaqaanaba waxba door- waana baranay waxba door wax dooranayana ma jiraan hadda anaga hadda ku cadaynayaba hal qof oo la doortaa meesha ayadaa kuma jira waayo waa la bartay waxba inay wax loo inay waxba qaban karin waa la arkay Eh, waxaa weeye soomaaliya soomaali baa iskale nimankaana waxaa waaye anaga waxaan u naqaanaa shaqaalaan u naqaanaa shaqaalo ajnabi baan u naqaanaa iyo dad dad becjeynaya in meel ay dadna u iibgeeyaan rabo annagana ma iibsamayna hadda soomaaliya soomaaliya lagaga gadaya macna
hadalka la taliyaha dhanka siyaasadda gudoomiyaha gobolka gadow ayaa kusoo aadaya iyadoo diyaargarowga doorashada golaha shacabka si weyn looga diyaargaroobayo magaalada garbaheere ee xarunta gobolka gadow taasi oo la sheegay in xilligan diyaargarowgeeda uu ka soconayo deegaano ka tirsan gobolka gadow ammaanka guud ee magaalada garbaheere ayaa loo aada loo adkeeyay iyadoo doorashada golaha shacabka ee dhowaan dalka ka bilaabanaysa ay martigelin doonto magaalada garbaheere ee xarunta gobolka gadow mas-uuliyiintii maamulka degmada iyo kan gobolka waxa ay xilligan diyaar u yihiin sida la sheegay hamsami u socodka doorashada iyo hanaanka golaha shacabka iyo sidii loo dardargelin lahaa doorashada golaha shacabka ee ka dhaceysa magaalada garbaheere ee xarunta gobolka gadow garbaheere ayaa ka mid ah goobaha loo asteeyay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka xilligaana si gaar ah la doonayo in loogu do- doorto lix iyo toban kursi magaaladaasi si loo sii dardargeliyo doorashada golaha shacabka ee dalka waa ka dalka ka soconaysa siiba dhowaan deegaanada jubbaland ka bilaabanaysa lamaha ammaanka dowladda ayaa ku raajooga shakhsiyaad dhowaan qufsi ka geystay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa la sheegay in haweeney dhowr iyo toban qof ay kusoo geysteen rag halkaas ku sugan waxaana la sheegay in laamaha ammaanka ay ku raajoogaan shakhsiga shakhsiyaadkaasi maamulka gobolka shabeellaha hoose kan degmada janaale iyo weliba saraakiisha ciidanka ee ku sugan degmadaasi oo aan la xiriirna ayaa inoo sheegay in dhacdadaasi ay ugub ku noqotay shacabka deegaankaasi iyadoo dhowr iyo toban qof oo la sheegay inay ahaayeen rag ku sugnaa deegaankaasi ay kusoo geysteen haweeney taasi oo ku sugnayd deegaanka janaale waxaana la sheegay in laamaha ammaanka xilligan ay ku raajoogaan dhowaan hadday gacanta kusoo dhigaan ay ku wareejin doonaan maxkamadda sare ee dalka waxay sheegeen in xilligan hay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose loogu sheegay raggaasi inkastoo qaarkood la sheegay inay u carareen goobo ay maamulaan xoogaga al-shabaab laakiin waxay sheegeen in qaarkood ay gacanta kusoo dhigi doonaan raggaasna ay maxkamadda horgeyn doonaan waxaana sheegeen in raggaasi cadaaladda la horgeyn doono inkastoo la sheegay in gabar da-yar ay dhibaato u geysteen deegaanka jarnaale ee gobolka shabeellaha hoose dhacdadan ayaa la sheegay in ugub ku noqotay dadka ku sugan gobolka shabeellaha hoose siiba degmada janaale waxaana xilligan laamaha ammaanka laga warsugayaa qaabka ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen shakhsiyaadka haweeneys dhibaatada u geystay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid ah waxgaradka gobolka banaadir ayaa cabasho xoogan ka ah musuq iyo boob la sheegay in madax qaar ay ku hayaan shacabka magaalada muqdisho musuq maasuq oo dhowaan looga dabaaldegayay dowladda dhexena ay sheegtay in ay dalka musuq maasuq la daala dhacayo ayaa la sheegay in xilligan madax sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya ay musuq maasuq ku hayaan habsami socodka dowladnimada dalka habshaqaaleysiinta iyo weliba qaabka loo wajahayo ganacsiga guud ama ganacsatada guud ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya mid ka mid ah waxgaradka gobolka banaadir oo si gaara ula hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa dhalacaynta usoo jeediyay madaxda sare ee dalka iyo mas-uuliyiinta ugu sarsalaysa dalka isagoona la sheegay in xilligan ay musuq dheer ku hayaan dowladda dhexe ee soomaaliya xilligan madaxweyne farmaajo iyo dowladiisana ay usoo jeesteen boobka hantida shacabka soomaaliya oo aniga i dhibay oo dad badan oo fara badan oo shacaba dhibay corruption musuq maasuq cadaalad dafo intaas ayaan ka cabanaynaa waxaan ka codsanayaa marka ra-iisul wasaaraha waddanka ma xuseen maxamed roobile maxamed xuseen roobile waxaan ka codsanayaa inuu wax ka qabta awalu cadaaladda gaadiidka lagu hayo gaadiidlayda lagu hayo oo dekedaa ka jira dhulgariir inuu ka dhaco ayaa habka u saaranaa dulmiga halkaa ka jira adeer niman shaksiyaad ah iyo dawladda qayb ka mid ah ayaa dacabkii dadkii shacabka ahaa u shirkad u noqday haye cabsuurtii dawladda si dadban baa loo qaataa corruption baa loo qaataa cadaaladdarraa loo qaataa qayb dawladda ka mid ah madaxweyne qaran buuna sheeganaya dalkaa waxu qabtuu leeyahay wa dalka gudihiisiibaa lagu baaba'ay oo laysku dulma waxaan cadaynayaa dawladda maxamed cabdulaahi farmaajo ee xilkeedu dhammaaday cadowga shacabka in ay tahay isticmaar baa u dhaama dadka shacabka wallaahi bilaahi tallaahi shacabku si isticmaar ay u midoobaan oo u dhexeeya ayaa u dhaama sababtu ah dad shacab ah iyo dawladdii qaar ka mid a ayaa dadka shacabkaa wada jir u dhacaya oo dulmaya
hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo la sheegay in musuq ba-an lagu hayo shacabka ku sugan magaalada muqdisho iyo dhammaan gobolada dalka waxaana jirta in wasaaradda gaadiidka xilligan loo jeedinayo dhaleecayn ku aadan qaabka loo wajahayo ama weliba qaabka xilligan looga howlgalayo dekeda weyn ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxda ugu sareysa dalka ayaa dhaleecaynta ugu badan qaadanaya iyadoo dowladda dhexe ee soomaaliya looga fadhiyo ee ka jawaabidda cabashooyinka soo taraya ee kasoo yeerayay shacabka qaar ee magaalada muqdisho iyadoona waxgaradka gobolka banaadir xilligan ay cabasho xoogan ka muujiyeen masuq iyo boob la sheegay inay madaxa sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya ku hayaan shacabka iyo gaadiileeda ku sugan caasimada dalka ciidamada dowladda ayaa dharaaqya ciidan ka wada deegaano hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland deegaano hoostaga oo ay ka mid tahay osungow iyo weliba deegaano kale ayaa la sheegay in ciidamada dowladda saaka ay dhaqdhaaqya ciidan ka wadaan kuwaas oo looga gol leeyahay sugidda ammaanka guud ee deegaano ka tirsan gobolkaasi al-shabaab oo maalmihii u dambeeyey weeraro iyo qaraxyo ku xirayay wadooyinka soo gala gudaha magaalada kismaayo kana imaanaya deegaano al-shabaab ay gacanta ku hayaan ayay ciidamada dowladii kuwa daraawiishta jubbaland u kurgaleen xaaladaha deegaankaasi iyagoo dhaqdhaaqya ciidan ka wada halkaasi si ay usoo afjaraan xoogaga al-shabaab ee ka dagaalama deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose fariisin ku leh duleedka magaalada kismaayo xarunta dowlad goboleedka jubbaland waxaana la sheegay in xilligan ciidamada dowladda saaka ee dhaqdhaaqyada ay ku xaqiijinayeen ammaanka guud ee deegaano hoostaga gobolka jubbada hoose si looga hortago weerarada ay maleegayaan al-shabaab kuwaas oo ay bartilmaameed kaga dhiganayaan mas-uuliyiinta dowladda dhexe maamulka jubbaland iyo weliba saraakiilsa sare oo kenyana kuna sugan deegaano hoostaga degmada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland guud ahaan dhegeystayaal waan intaa war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka anigoo anas maxamed soomana warka soo saare halkaana idinkala socodsiinayay ilaas tacsiirkeenana inoo farsameynaya cidda warka iyagoo sheegay dib xooga daalcan karaan barta internetka aan ku leenahay ee w w simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysigii la socodkiila jaanqaadka warka iyaga subax ogeysiis waxaa dhammaan lagu wargelinayaa